buundada weyn ee iskiiraasa xaafadda onodka iyo suuqa magaalada baydhabo iyo weliba la dhisay sanadkii hore balse weliba dhibaataa ku deertay daadadkii eleeno oo uu sasaamayay guud ahaanba gobolada dalka kadib shirkada galanta ka haytay dhismo wadooyinka iyo weliba ridan dayactiro ka bilowtay dhismo buundada maadaama halbowlangata magaalada saas oo kalena iyo muhiimngata anasdareerowka bulshada iyo baawurta daraawalada wadaayaan baawurta dadweynaga ee bajaajka iyo weliba baahyo fara badan yoongabena dhamaystirka dhismo buundada maadaama wadooyinka iyo ku wareegdayaan kula kulamayaan caqabado shalduban iyo iyo rakaabka waaniyeeta burburka ku jira dartiis waxaana ku mid ee baawurleyda magaalada baydhabo iyo weliba iyo hadhowaayana dhamaystirka dhismo buundada oo in muddo iyo sugaayeen welibana iyo dalbidana in riidan furowsha la hadadejiyey maasha allah farxadda geeka maydhagaas korwaayo way balaha wadada elektiin furay si faraayniyo dowqadno dhabtanay laakiin tob geekaniin faray hob geekaniin furi boqolkiiba boqol ee diidan faras maadaama walba gaadiidle bajaadleen hay walba gaadiidle shaabka dhan tantiyo wiin idan ka dhawaato kumaan may barde aridii idinadaas booydoon biyo galaan dameero dameer way jiray marmar ay biidida biyo ogolaadan garooshay weerdaay baawartadan ka karmaayeen maasha allah eedin farasan hatu hatu ko wala fure ka alay wadada waan madna mari laakiin waagi hore hataa idin kusii farah badana maa eediyadin fayle kana eed nadiifnga kaamada baaqanaga miliyan wallaahi dhibaato fara badan kulu kulugnisaa markaambino yaw iyo mar iskaalmindano buyidi haddana miinaa wadadii toosdan soo bilifadaay shiid iyo rafaad iyo rafaad badan kulu kulugnaad meelaada wallaahi niyo bunto hor tiirnaantee dhibaatooyingan iyo ayd meelaraysu wadadan oo dhakalaab mooyaane ariiriga iyo haddana wareerad kale oo buulaada korkaas laamuro marka amal mursalaha galaan wadadii miyaa hirinaantee zaa'idniinaagatina bunto minaa intinni isuwigaan ku qabnumaa allah dhismii daraad iyona dhismadan wayba kashalduwan dhismii daraad laamiga minaa caro caro la korsaari laamini minaa siitis markii la dhisoonti caro la korsaari may fado meel faday marka marki jaayla kushuu lay laamil saar fada hadda aadi meel faday siila fadaa la dhisimaa dhismayaalka wadooyinka ee magaalada baydhabo iyo ee hano bulshada si eeday handhawaayeen maadaama sanooyin fara badan wadooyinka magaalada hayeen hano burbursan